أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisa kaedinaysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah al-kataab ayaa baahisay sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellexe mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa isbarbardhig ku sameeyey wixii ku dhacay nidaamyadii ashraf khaani iyo bishaar al asad iyo xaaladda hadda ay maraysa kooxda ridada soomaaliya wilaaya saamiga ee shabeellexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarada ballaaran ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen wilaayadahaas idaacadda islaamiga al andulis ayaa xali si rasmi usoo gebagabaysay tartar aqooneedka ramadaanka iyadoona abaalmarino gadoonsiisay majmuucaadka kaalmaha hore galay beesha waceesle ayaa hadiyadda xoola geelaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada galgaduud wilaaya saamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay sargaal toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka kooxda ridada soomaaliya waa subaxnimo isniina taarikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha barakeysanee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan al-kataab ayaa baahisay sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellexe haddaba sawiradaasi waxaa soo daawada waxaan ka weydiinay walaalkeen cabdiwahaab moxamed bukhaari haye bukhaari aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow mu'asasada al-kataa'ib ayaa soo bandhigtay sawiro si waafi ah looga dheehan karo saldhiggan maleeshiyaadka murtadiinta isaga carareen iyo ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya saldhiggan ayaa ku yaala tuulada ilbaq ee dhacda duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe sawirka koowaad waxauu soo bandhigayaa muuqaalka kore ee xerada derbiga carada ka samaysan ee maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaartaba ay ku wareejiyaan dhammaan saldhigyada ay degan yihiin allahna wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasana gaalada iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah idinlama dagaalami karaan ilaa ay dhismayaal waaweyn gadaal ka maraan marka sawirka koowaad wuxuu soo bandhigayaa derbigii weynaa ee carada ka samaysnaa iyo silig ka sokeeya intaasna waa gaashaanka ay ka gaashaamanayeen in ciidamada mujaahidiinta ay halkaasi kusoo weeraraan balse iyagoo wax dagaala aan la kulmin ayay iska baqa carareen halkaasna lagala wareegay sawirka labaad waa ciidanka mujaahidiinta oo dhex taagan gudaha xerada oo ay ka dhisan yihiin jiingada yaryar oo aad si leedahay halkan waa guri digaag balse waa meelihii ay degganaayeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi isaga cararay maxamuud sawirka saddexaad waa askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta oo garabka ku wata qorigiisa gacmahana ku haysta raayada towxiidka kaas oo dhex taagan gudaha xerada waxaana ka dambeeya cooshado baca ka samaysan iyo qashin u badan caagga saliidda ee saddexlaha ay soomaalidu u taqaano sawirka afraad wuxuu soo bandhigayaa askari ka tirsan ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka la dul taagan teendho ku taalla gudaha xerada waana qayb ka mid a xaqiiqooyinka muujinaya in mujaahidiinta ay la wareegeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee tuulada ilbaq sawirka shanaad waa mujaahid dhex lugeynaya gudaha xerada waxaana isha kaamirada al-kataa'ib ee soo qabanaysaa teendho iyo haamihii ay biyaha ku kaydsan jireen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkan isaga firxaday sawirka lixaad waa askari ka tirsan ciidamada mujaahidiinta oo raayada la dhex taagan xerada islamarkaana ay ka dambayso mooto nooca saddex lugooleeda loo yaqaano oo mujaahidiinta ay ku daabulanayaan qaniimadii ay xerada uga yimaadeen sawirada toddobaad iyo sideedaad ayaa soo kala gudbinaya askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta oo raayada towxiidka la dultaagan gaari xerada dhex yaalla oo gedisan kaas oo muuqaalkiisa uu egyahay mid ku soo gubtay qarax ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen iyo sawirka ugu dambeeya ee sideedaad oo ah derbigii sare ee xerada oo askari ka tirsan ciidamada mujaahidiinta uu raayada towxiidka la dul taagan yahay allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan mujaahidiinta gaarsiiyey guushaasi aadka u weyn halkaas oo wax dagaala uusan ka dhicinna ee si nabadgelyo ah xeradaas iyo qaniimadii dhex taallaba ay si buuxda ula wareegeen deegaankaas ilbaqna waxaa lagu xukumayaa ku dhaqanka shareecada islaamka maxmuud jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiwahaab bukhaari mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa isbarbardhig ku sameeyey wixii ku dhacay nidaamyadii ashraf khani iyo bishaar al asad iyo xaaladda hadda ay maraysa kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba waraysi dheer oo uu saacadihii lasoo dhaafay bixiyey murtada maxamed cabdirasaaq maxamuud ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan kooxda ridada soomaaliya iyo hoggaan xumada haysata nidaamka muqdisho qaybihiisa kala duwan mar uu wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumaddii farmaajo ka hadlayey wixii ka dhacay dalalka suuriya iyo afghanistan iyo sidii ay u burbureen nidaamyadii ka talinayey sannadaha badan ayuu sheegay in kooxda riddada ay nidaamyadaasi kala mid tahay isku hallaynta awoodda shisheeyaha masiirka gurguurtana uu u muuqdo mid la mid ah kii ashraf gaani oo kale dad badan waxay sameeyaan isbarbardhigga afghanistan iyo iyo syria oo dhowaan laba dhacdo oo teenna u dhow oo kale ay tahay maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin afghanistan oo kale aada iskugu hadlayn ciidanka ajnabiga ah oo aada la isugu hadlaynayay oo muddo dheer halkaas kharash ku bixinayay oo tababarayay ciidan cir u sameeyey ciidan dhul u sameeyey ayaa gaaray in dadkan caasimadda kaabuul fadhiya aysan serious ka ahayn dowladnimada iyo difaaca dalkooda laakiin kuwa ka soo horjeeda ay yihiin kuwo aad minted ugu ah inay dalkooda qabsadaan maraykanka markaa wuxuu isweydiye maxaa halkan waxaas kharash ugu bixinaynaa ugu dhimanaynaa taasaa keentay in wadahadal ayna ka mid ahayn dowladdii afghanistan fadhiday la la sameeyo laga wada hadlo bixitaanka ciidankaas ciidankana waddankiina waxaa rabtaan ku sameeya madaxweynihiina uu si dirqi leh uu ku fakaday dadaa isweydiinaya xasan sheekh ma sidaasoo kale u damacsan yahay anaga maba haysano diyaarado kale ma helicopter amison ma ku carari doonaa lacagtiisa ku qaadana ma ahan joog waxa uu dhanka kale murtado maxamed cabdirasaaq maxamuud sheegay in murtad xasan garguurte uusan hayn wax istiraatiijiyad ah oo uga degsan dagaalka ka dhankaa shareecada islaamka xaaladiisuna ay tahay mid habqan ku gal ah
madaxweynaha habdhaqankiisa waa inuu wax ka bedelaa sidaan ku bilaabay hadalkayga jidkii iyo jihadii looga adkaan lahaa al-shabaab ma hayo ee istaraatiijiyadeedii ma hayo ee maaragtaa madaxdii iyo dadkii kala shaqayn lahaa dadkeedii ma hayo waxaa dhan walba oo aad eegto warbaahinta soomaalida ee iska soo dabadhacaya waraysiyo iyo falanqayn ku aadan xaaladda dalka iyo sida looga dardaaruurinayo mustaqbalka hadaanka kusii dhacaya ee kooxda ridada soomaaliya su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayo ayaa waxay tahay murtad xasan garguurte goorma ayuu sidii ashraf gaani ama bashaar al asad isagana uu ku baxsan doonaa diyaaradaha helikobtarka ah ee ay leeyihiin ciidamada kufaarta afrikaanta jasaaka allaahu khayran walaalka abuusheba wilaaya islaamiga shabeelle ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarka ballaaran ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxa uu ka hadlay xaaladda wilaayada waxaana uu tilmaamay in muddo hadda laga joogo bil iyo dheeraad allah fadligii ciidamada mujaahidiintu mar qura ay dagaal ka wada bilaabeen deegaanada wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah islamarkaana allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay u suura gashay inay la wareegaan dhammaan deegaanada wilaayada shabeellaha dhexe xaaladda wilaayada haddaan ka warbixiyo wilaayada shabeellada dhexe ilaahay fadligii maanta oo ah ramadaan uu yahay labaatan iyo saddex soddon iyo saddex maalmood ka hor ayaa mar keliya waxaa dagaal iskala bilowday koonfurta wilaayada iyo waqooyiga magaalada califool dheere iyo afarta tuula meeshii la dhihi jiray iyo daarunicmo iyo cali axmed iyo alkawtar ayaa dagaal iskala bilowda maalin keliya ilaahay fadligii soddon iyo saddex maalmood kadib ilaahay mujaahidiinta waxaa u makaniyey wilaayada laga bilaabo califool dheere ilaa cali axmed inta udhexaysa marka laga reebo aadan yabaal oo ay ku go'doonsan yihiin koox yar oo xagga hiiraan ka timiday iyo a'immatul kufrigii dadka abgaar ah oo meeshan degan fitnada ku ahay aan is leeyahay ilaahay dunuubtoodii iyo dembigoodii yaa lugaha uga xiray meesha insha allahu tabaaraka wa tacaala marka meeshaas laga sooco dhammaan wilaayada inteeda kale gacanta ayay ku jirtaa marka degmada aadaya baa dhismaheeda laga sooco ayadana hareeraheeda ayaa la joogaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sheekh kaba ku tukade wuxuu faahfaahin ka bixiyey magacyada deegaanada allah fadligii u suura gashay ciidamada mujaahidiintu inay la wareegaan raayada tawxiidkana ay ka taagaan haddii aan si faahfaahsan uga warramo ee, dhulka la tegey haddaan ka bilaabo dhinacan waqooyi daarunicmo oo degmada ruunugood ka mid ah alkawtar oo aadaya baa duutulooyinkada ka mid ah iyo cali axmed boos hareeri iyo boos caduur iyo boos jawiil iyo xirka dheere oo iyaguna ah degmada aadan yabaal dhulkaas kulligiis mujaahidiintu gacantay ku dhigeen waxaana loogu soo dhoweeyey walaayada si aad u diiran oon ilaahay uga mahadhayno caddaysana mowqifka bulshada ee shabeellada dhexe iyo hinowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waxa uu fariin baaqa u diray beelaha muslimiinta ee dega wilaayada shabeellaha dhexe gaar ahaan beesha abgaal isagoona ugu baaqay inaysan ku kadsoomin beenta iyo barabagandada uu wada xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya waxaan rabaa inaan fariin ga- uga diro halkan beesha abgaal ismaan si gaar ah si guudna ee shabeellada dhexe dadka degan oo muslimiinta oo qabaa'ilka kala duwan waxaan idin leeyahay si guud dad muslimiin ahaa tihiin muslimkuna waxa weeye macnihiisu alistislaam lilah in ilaahay la isu dhiibo bitawxiid tawxiidkuna waxa weeye inaad ilaahay aada ilaah ka dhigato oo asaga keligii aada caabuddo cibaadadiisana waxaa ka mid a in aad kitaabkiisa ku xukuntanto waa inaad daaquudka ku kufriso waman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa muslimnimadii dhabta ahayd ninkaas ayaa qofkaas ayaa qaatay niya nagu rabaaday diinta haddaad si dhaba u qabsatiin ilaahay xaaladiina adduunya midina akhira waa hagaajinaya diintuna ma qabsan kartiin oo cadowgaas kusoo duulay ee kirishtaan leh ee soomaali leh ee afrikaan leh madooba ayaa kusoo duulay oo aan ogolayn in dadkaanu nabad noqdo diinkooda ay qaataan ku walaaloobaan dalkooda dhistaan batroolkooda qotaan badahooda ka shaqaystaan cadowga iska dhaqaajiyaan cadow soo duula ayaa jooga soona kiraystay dad magacyada af- soom- soomaali ka ah iyo muuqaalka iyo reerka ay ka dhasheen dhaqanka iyo suluuga iyo ujeedooyinka ay- ay fulayaan gaala ku ah kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka tukadeen ayaa ku su-aadayay xilli ciidamada mujaahidiintu ay dhowaan la wareegeen deegaanada wilaayada shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen deegaano badan oo ka mid ah shabeellaha dhexe halka deegaanada qaarna ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiintu marka ay maqleen inay ku soo wajahan yihiin ciidamada mujaahidiinta jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan idaacadda islaamiga ee andulis ayaa xalay si rasmi ah usoo gebagabaysay tatar aqooneedka ramadaanka iyadoona abaalmarino gadoonsiisay majmuucaadka kaalmaha hore galay tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed لننطلق إلى العلا لنفذ من أولنا
kadib muddo siddeed iyo toban habeen oo xiriir ah oo ay tartamayeen majmuucaadkii ka kala socday kow iyo tobanka wilaayaha ayaa xalay waxaa la baahiyey barnaamijkii gebagabada tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo intiisa badan lagu soo qaatay kelimaad ay jeediyeen wulaadda wilaayaadka islaamiga barnaamijka oo socday muddo ku dhow laba saacadood ayaa gabagabadiisa lagu shaaciyey natiijada tartamayaasha iyo majmuucaadkii galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad kuwaas oo sanadka noqon doona guulaystayaasha barnaamijka sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri tartankii idaacadda andalus ay qabatay waxaa kaalinta koowaad ku wada jira labada majmuuco ee kale ah majmuucada wilaayada shabeellada hoose iyo majmuucada wilaayada jubbada dhexe mid kastaana wuxuu haystaa qol iyo toddobaatan darajo toban keliya ka dhiman intii laga rabay kaalinta labaad waxaa ku wada jira saddexda majmuuco ee kale ah majmuucada wilaayada mudug majmuucada wilaayada hiiraan iyo majmuucada wilaayada jubbada hoose waxayna saddexduba haystaan mid kasta boqol iyo lixdan darajo iyagana mid labaatana ka maqan kaalinta saddexaad iyadana waxaa ku wada jira saddex majmuuco oo kale ah majmuucada gedo majmuucada galgaduud iyo majmuucada shabeellada dhexe mid kastaana wuxuu haystaa boqol iyo konton darajo iyagana min soddon kale iyagana min soddon ayaa ka dhiman intii laga rabay aad iyo aad kaalinta afaraad iyadana waxaa ku jira laba majmuuco oo kale ah majmuucada banaadir iyo majmuucada baay iyaguna waxaa haystaan min boqol iyo soddon darajo kaalinta shanaadna waxaa ku jirta majmuucada bakool oo haysata boqol iyo toban darajo sidaa darteed bashiirow maadaama kaalmihii ay majmuucaad badan soo wada galeen abaalmarinta kaalmaha aan ugu talagalnay waxay ka dhaxayn doontaa inta majmuuco ee kaalintaas ku wada jirta majmuuco kastana waxay xaqa u yeelato annaga ayaa gaarsiin doona insha allah halkaasna waxaa inoogu dhammaaday oo aan ku soo gebagabaynay tartankii sanadkan aan qabanay iyo kaalmihii la kala galay waa inoo sanad kale insha allahu tacaala sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri allah fadligii waxaa barnaamijka ah tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan ka qayb qaatay kow iyo toban majmuuco oo ka kala socday kow iyo tobanka wilaayo oo kale ah banaadir shabeellada hoose jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud mudug iyo shabeellada dhexe halkaa dhegaystayaasha wilaayaadkana ay si toos ah ula socdeen xarumaha idaacadda islaamiga ah ee al andarus iyo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani beesha waa islaaya hadiyada xoola geela ku wareejiisay ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadaysanaya walaalkeen marwaan moxamed dil waa qur'aan dhigaan daa'inkay karow naga dayayaahe doofaaradan la soo diray sidii dameer hogaanugu duldaadaya dulligaanna soo galay iyo kuwaan diinta gaadanaya dalandooliya waa koos iyo doorshaan xar ku diiriraya kufrisoo degaajira iyo duugam hoosta naaga yaalla digtoona dagaalkana gaalkuwaa idin daagayahemunaasabaddan oo ka dhacday degmada galcad ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha wacisle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada ku wareejisay xoolo giil ah oo ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore waxay beesha wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah oo hordhac u ah soddon neef oo geel ah oo beesha horey ugu ballanqaaday mujaahidiinta iyadoona qaybta hore hadda ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore munaasabadda lagu wareejinayo xoolahaasi waxaa kasoo qaybgalay suldaanka iyo nabadoonnada beesha wacisle maamulka islaamiga iyo xubno ka socda ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha wacisle ee geelwareejinta sameeyey annagu haddaan beesha wacislannahana waxaan baraa'a ka qaadanaa inta kitaabka ilaah kasoo horjeeda ebedkeennu kasoo horjeesayna waxaan xoolaha dhilo infaaq ahan bixinayn waxaan ku taageeraynaa jihaad waxaan rabnaa kuwa nuurka ilaahay damiha ilugu dilaan rabna kuwa nuurka ifihaayana inay waxaan rabnaa sahay u qaataan waxaan ku wareejihaynaa odayaasha wacaslaha daana suldaan daa'uud xasan aade suldaan daa'uud nagaara guddoom insha allahu tacaala waxaana rajahaynaa gaale inay ku baxdo waxaa waaye waxaan anu nahay odayaasha galguduud gaar ahaan odayaasha heer wacaysle ee labada degmood ee galcad iyo ceeldheer waxaan halkaan keennay geel geelaas waxaan ku wareejihaynaa suldaanka suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha herwacaysle waxaan leenahay dadka furmada jooga oo mujaahidiinta mujaahidiinay sabra yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiru waraabiduu wattaqullaha lacallakum tuflixuun beesha wacaysle ku abtirsata abgaalismaan ee ku abtirsata hiraadaha wiya waxaan leenahaa xasanow towbakeen dadkaagayaanaa kumana rabno intaad gaal daba ordayso intaad yuhuud gacal ka dhiganayso kuma rabno geelaan iyo mid lamida iyo mid kasii badanna waxaan u bixinaynaa beriga furumaha muqdisho ragga kulaalaya inay ku qadeeyaan ay ku afuraan ay ku casheeyaan halka badanna waa lasoo daba taagana intii riinoo dambaysana kutubka ilaahiyaan ku bixinayna haddaanaa beesha wacaysna kumana rabno towba keenaan ku leenahay intaas kadib waxaa shan iyo tobanka neef ee geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta aan ku wareejinay geel toban iyo shan neef ah qaybtii ugu horreysay soddonkii neef qaybtii ugu horreysay aan ku wareejinay maantay heer wacaysla keenay inay uga qayb galaan jihaadka inay uga qayb galaan insha allaahu shantai iyo tobankii ugu horreysay waxaan leenahay mujaahidiintu ha ku afuraano waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo ilaahayna madar qayr qaba ilahay ku siiyo cadowga inay ilaahay ha ku jebiyaan leenahay dhowaan ayay ahayd markii beesha mursado oo iyaduna ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galgaduud ay xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta waxayna arrintan imaanaysaa xilli qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ay kaalintooda ka qaadanayaan dagaalka lagula jiro cadowga allaah ee duulaanka shareecado dirirka kusoo qaaday dhulka lagu maamulo shareecada allaah jazaaka allaahu khayran walaalka marwan wilaaya islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay sargaal toobadkeena kaasi oo ka soo baxay safka kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad ismaaciil axmed daahir waa sargaal taliya unug ah oo muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna sargaalkan si gaar ah uga howlgeli jiray magaalada muqdisho iyo degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose sargaalkan isagoo toobadkeena isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa lagu soo bandhigay degmada booqa qable ee wilaayadaas wuxuuna sargaalkan qiray xaalada adag haysata maleeshiyaadka murtadiinta taliya unug ismaaciil axmed ayaa sidoo kale si gaara baaq toobadkeena u diray unugtii isaga taliyaha uu ahaa magacayga waxaa liyiraa cismaan axmed daahir waxaana ku beeray laba kun toban iyo afartii dabayaaqadeedii waxaana ugu beeray xeerada ninnaca ilaa iyo sagaal iyo toban laba kun sagaal iyo tobankii meeshaan joogay waa liiga sii qaaday laba kun iyo labaatanka bishii saddexaad tumi kowdeeda intan liiga qaaday gordon waxaa liigay janaale waa liiga soo qaaday intan laba kun iyo labaatan iyo labada bishii bishii oo sideedada liiga soo qaaday kuliyadda jaalisiyaada la keenay adiga laba bilood ama bili barmay camal aan ku jirnay oo feer cilin camal waxay sheegayeen intina waa nala qaaday bishii laba iyo tobanaad oo dhammaan waxaan tagnay janaale sidaa marka ilaa haddana meeshan sidaan ku joogni meesha waxaan ku joog nin welibna waa ogyahay yacni wuxuu meesha lagu joogana waa waxaan faa'iida lahayn tale unugaan ahaa ko iyo toban sana iyo toban sana aan ku dhex jiray waxaan oon ku arki waayin hadda ku arki maayo marka aniga waxaan leeyahay yacni nin weliba danahaada iyo dantaada khaaska iyo ilaahaygaada inaad ka cabsato waa muhiim ani shalab waxaan yacni waxaan u haysa nimankan inaan yacni haddaad tagto inaan madax lagaa jirayo xaqiiqadan xaqiiqda markaan ka hadlooyaa haddaa u tagto in madax lagaa goynaa bisaan aaminsanahay shalay iyo maantana laba ay kala tahay an asxaabtaydana waxaan leeyahay yacni warniyo waxa ku wada joogna wada naqaanaa xalay labana mataqaana inaa yacni boqolaad i taqaana oo arki doontana waa jeclahay idig nin kastaba ayis diblaha u fiiri bisa waxa kale yacni cid oo yacni adiga isfiirla isxisaabaysa markaa isxisaabayso kadib la isu yacni waxaa rabto iska sheeg marka markaana waxaan dhihi lahay saa liisoo dhaweeyay si ka fiican in liisoo dhaweyn doono waa jeclahay qofka bilaadigana waxaa rool inuu wuxuu ku dhimanayo waxa yacni waxa ku dhimanaysa inaa ogaataa muhiim marka gaalnima adigoo dad muslimiin adoo ku dhashay inaa gaalnima kusii dhimato waa laga sii fiican wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya saraakiishii askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta jazaaka allaahu khayran walaalka casaam guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajar siiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak